xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaaf oo ka dhacday magaalada cadaade oo xarun kumeel gaar u ah galmudug ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda soomaaliya madaxda maamulada wafuud ka socotay beesha caalamka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay sidii dadka reer galmudug iyo puntland ay isaga kaashan lahaayeen nabad ku wada noolaashaha
madaxyaaliya marweye annagu haddaanu nahay reer puntland waxaa maanta dalbaynaa diyaarna u nahay inaan gacan ka geysanno galmudug oo gudaheeda iyo dariskeeda ay nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaan sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa sheegay maalintii la doortay in uu ka shaqaynayo nabadda galmudug gudaheeda iyo dariskeeda ay la wadaagto hadalkaas aad ayuu noo soo jiitay waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan kugu siino hirgelinta ballanqaadkaas puntland iyo galmudug waxay wadaagaan darisnimo daaqsin dhalasho ganacsi iyo sukay sokayanimo haddaba si intaasi ay u midho dhalaan waxaan u baahannahay inaan maanta laga bilaabo colaadda soo noqnoqotay la joojiyo sunta nabadda loo dhaqaaqo
axmed ducaale geella xaaf madaxweynaha loo caleymo saarayay xilka madaxnimo ee galmudug ayaa sheegay in uu diyaar u yahay ka shaqaynta nabad iyo wada hadal in uu la furo ahlu sunna waljamaaca waxaa weeye dhibaatada ka jirta gudaha galmudug iyo daafaheedaba inaan inaan inaan inaan inaan insha allah aan u helo xal ahlu sunna waljamaaca waa dad heeru sharafa waa walaalaha iyo waa culamadeedii ilaahu noo soo hadhiis ilaahu shukaayo keen baanaya dadka reer galmudug oo aada iyo aada abaarta iyo colaadaha iyo dhibaatada u wegeen oo maanta aad og tihiin haddaad og tihiin inta tuulo ah iyo inta dheela waxaa dhooban dadka xuutay oo soo balakacay dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyadu waxay soo dhan waxaan ugu baaqaynaa dadkaas sida ugu dhasaa badan in loogu soo gurmado wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya michael kitin ayaa sheegay in muhiim ay tahay wadahadalka ahlu sunna iyo galmudug si loo gaaro ayuu yidhi horumar madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qeybta hore ee caleemasaarka soo gebagabeeyey ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorkii wadahadal ee dowladda soomaaliya ay ka qaadatay ahlu sunna iyo galmudug iyo lacag dhan afar milyan oo maamulada loogu talagalay si loogu horumariyo adeegyada aasaasiga ah waxaa la yidhi ummaddu haddaysan nabad lahayn loolama timaado nabaddu waa bayska waa saldhigga bini aadan uu ku hormaro uu wax ku qabsado oo uu meeshuu raba ku gaaro laakiin haddii aan nabad la helin bini aadamku horuma socdo waxaan intaas leeyahay aasaaskeedu markaan leeyahay nabaddu waa dib u heshiisiin oo qof dad dadku kulli halkan yimid ay kawa ka wada hadleen waa dib u heshiisiin dib u heshiisiin iyo khilaaf la-aan dowladda dhexdeeda ah taasna runtii waxyaabaha colaadda keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay ay dhibaatadooda ugu soo socoto maxaa yeelay waxaan haysta waa colaad dhexdeenna ah iyo khilaafaad dhexdeenna ah taas waxaan waxaan uga gudbaynaa inaan gaarno dib u heshiisiin dib u heshiisiinku waxay ka bilaabataa meesha ugu hoseyso waxaan idiin sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisiino ahlu sunna iyo galmudug markaan damacnay inaan heshiisiino waxaan u yeernay galmudug iyaduna waa gaari lahayd meel fiican waktigaa lagu yaraaday qaybta kaga soo aadan federaalka waxaa naga go-an wax alla wixii aan kari karno oo karaankeenna ah inaan ku taakulayno annagoo weliba tabarteennu yar tahay oo aad og tihiin dhaqaalaheena meesha uu marayo iyo xaaladdeena saaad og tihiin caleemasaarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo laba sano gudahooda lagu qabto magaalada cadaado hase ahaatee waxa ay labada caleemasaar ku kala duwan yihiin madaxda ka qayb gashay waxaana muuqanaya isbeddel siyaasadeed oo maamulada galmudug iyo puntland ay yeelanayaan ha yeeshee hoggaanka labada maamul waxaa hor yaalla xal u helidda xaalka gaalkacyo iyo xasilinta xiisad miyiga mudug maalmahan ka alusnayd cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cadaado